maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho shir ku yeeshay talishada dowladaha afrika ee ku bahoobay ururka ciidanka ee lagu yeero heeganka bariga afrika ee magaciisa la soo gaabiyo e s f shirkan ayaa daarnaa sidii ay dowladaha ku midaysan ururkan xal ugu heli lahaayeen caqabadaha amni ee haysta balse saraakiishii etoobiyaanka ahaa ee ka qaybgalayay ayaa soo bandhigay qorshe aan ahayn kii ajandaha shirka oo u adeegaya damaceeda guracan ee ku aadan xeebaha soomaaliya waxay goobta shirku ka dhacayay ka sheegeen inay ciidamadooda qaybta ka ah duulaanka magaciisa loo soo gaabiyo au som ay ka mid yihiin kuwooda badda maraakiib doonyo iyo agabkii ay ku howlgeli lahaayeenna diyaariyeen saraakiisha etoobiyaanka ah ayaa shirka ku muujiyey heshiiskii ay adhis ababa ku kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo xukuumadda abiy axmed markii la kala qaybinayey ciidanka ka qaybgalaya duulaanka magaciisa loo soo gaabiyo au som waxayna sheegeen inay xilligaas ay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh u oggolaatay inay qayb ka noqdaan askarta ay soo durayso kuweeda badda shirka ayaa ku soo dhammaaday buuq iyo sawaxan iyadoo saraakiisha ay soo dirsatay etoobiya ay ku dhawaaqeen fariintii loo soo dhiibay arrintan ayaa muujinaysa in dowladda etoobiya ay doonayso in hirgelinta damaceeda ku aadan qaadashada baddeenna uga soo gambanayso xataa heshiisyada ay la galayso dowladda federaalka si ay u gaarto danta ay leedahay waana halis hor leh oo ku soo korortay ummadda soomaaliyeed